Ciidamada ammaanka magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa sidii wax looga qaban lahaa falal ammaan darro ah oo ku cusboonaaday magaalada Gaalkacyo taasoo ku aadanayd dhac xilliyada habeenkii ah qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo oo ay ka geysanayeen dhalinyaro ku hubeysan mindiyo bastoolado iyo waxyaabo kale ayaa waxaa howlgalo lagu xaqiijinayaa amniga ciidamada ay ka sameeyeen guud ahaan xaafadaha magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah shacabka magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey shaqadii hayaan laamaha ammaanka
ayaantan bulshadu cabashadeedii si deg deg ah uga jawaabay caaweyna magaalada gaalkacyo boqolkii sagaashan iyo shan wixii saariq joogay gacanta lagu soo dhigay waxaan u mahad celinayaa laamaha amniga waxaad haysaan shaqadii laynii idmaday waxaad haysaan shaqadii munaasabaddeedii iyo amnigeeda aad iskala haydeen anoo afka gobolka mudug ku hadlahayana waa ayna garab taagannahay ka bulsho ahaan ka dhaqan ahaan ka ganacsato ahaan waayna garab istaagaynaa qof kasta oo dhibaato ka shaqaynayana qof uu dan u hayaa ma jirto qofka markuu dhibaato ka shaqaynayo qof dan u hayaa ma jirto bulshadana waxaan baaq ku leeyahay waa la garab istaagaa laamaha amniga qof kastooo laamaha amniga haddaada garab istaagin dhibku gurigaagu ku soo noqonaya marka dhibka gurigaaga yaalla qof kale intuu haya ha ku fiirsan waa inaad telefoon la daba geshid waa inaad magaciisa soo gudbisid waa inaad waxa weeye aad laamaha amniga aad si deg deg riboodka ula wadaagtid si loo soo qabto qofka dembilaha ee dadka dhibaataynaya laamaha amniga waxaan ka codsanayaa bulshadu way baasantaha degmada gaalkacyo ku nool waxaan rabnaa lambar gaaban ee laamaha amniga lagala soo xiriiro in laga shaqeeyo kaamirada waddooyinka waaweyn iyo meelaha halbowlaha in lagu xiro dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ku guda jiray howlgalka ayaa ka warbixiyey amniga magaalada sideennu yahay amniga intii bil ah amniga magaalada ayaan ku howlanayn caawi waa kaasaa u jeedaan bulshada waa la iska mushaaxayaa dhammaan maamulkii waa wada soconnaa boqolkiiba boqol waa sii la wajabaarayna hadduu ilaahay
kulankaani wuxuu daaran yahay kulan looga shaqaynahayo amniga magaalada muddooyin dhoweyd waxaa jiray kooxo caadaystay inay dadka carqaladeeyaan oo mobaylada ay ka gaadaan runtii laamaha amniga iyo maamulka isgaashanhaya waxay ka qaadeen tallaabo aad iyo aad u muhiim ah waxaana rajaynhayaa inay sii taaba qaaddo caawayna waxaa noo soconahaya howlgalkii magaalada looga sifaynahayey kooxaha nabaddiidka ah oo dadka amnigooda dalqalgelinahayey waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo shacabku in ay meelaha ay ku arkaan dadkaas tuugada ah oo mobaylada dhaca inay la soo wadaagaan laamaha amniga si amnigooda haddii ilaahay idmo looga shaqeeyo